kulan si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska aanu toddobaadkan ku eegayno takoorka uu la kulmo qofka soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka covid sagaal iyo toban waxaanu barnaamijka si gaar ugu soo qaadanaynaa sheekada cabdirasaaq cali boos oo ah aabe degan magaalada st paul ee gobolka minnesota oo isaga iyo xaaskiisa uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban balse haatan ka bogsaday hase ahaatee dhibaato kala kulmay bulshada uu ku dhex noolaa cabdirasaaq ayaa marka hore waxaan weydiiyey sida isaga iyo xaaskiisa ay u maareeyeen markii uu ku dhacay xanuunka maadaama ay caruur yaryar u joogto bismi illahi raxmaan raxiim walaal caasho aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xanuunka covid nineteen markuu nagu dhacay markii hore xaaskiga ayuu ku dhacay oo shaqo ay ka shaqaynaysay ba dadkii ka shaqaynayay ayay ka qaaday kadibna markii hore waanu sakranay oo waxaanu sameeyey war waa iska allergies iyo waxaas oo ismaanan oran waxa idinku dhacay waa covid nineteen afar beri markii waxaan xanuunsanayd ayaa xaaskayga waxaan ku yidhi bal dhakhtarka tago isu soo baar intii jawaabta imanaysay waayo markii hore jawaabta waqti bay qaadan jirtay oo baaridu aada bay u adkayd saddex beri kadib anigii ayuu haddana isoo ritay oo qandho fara badan igu samaysmaantay jawaabtii baa la helay markii jawaabtii la helay isla markiiba dee waxa weye facebooka iyo ayaan ka hadlay in xanuunka igu dhacay dadka ila socdo saaxiibaday ahaay oo dhan baan la hadlay oo waxaan ku idhi war xanuunkaasa igu dhacay dee idinkuna is ilaaliya isbaarana way isbaareen alxamdulilah inan lagama helin caruurta yaryar waxaanu ku maareyneynay caruurta qolalkooda ayaanu saxiinaynay qolalkooda ma aanaan gelayn waxaanu kaloo iska ilaalinayna caruurta yaryar inaan dhundhunkano ama shumino inaan kor u qaadno inaan maxaanku idhaahdaa dee agtooda marmarno waa iska ilaalinaynay waxaanu kaloo isticmaalaynay kimikada wax lagu nadiifiyo inaana kijada iyo musqusha iyo meel walbo maaragtay familigooda isticmaalo sida miisaska inaan ku tirtirno cuntada waxaa weye waxaanu samayn jirnay cuntooyinka waxaa noo keeni jiray makhaayad layidhaha afadeli marmar cunto noo keeni jirtay marna waxbaan iska karkarsan jirnay ciyaalka laftooda maraykan de waa ciyaal isdabari yaqaano frinjeerkaasi iskaga dhex jiro waxbay kurkulolaysan jireen caruurtayduna waa lix labiiyo toban jir ilaa shan jir inta udhexaysa saddex weliya saddex gabdhood marka wallahi wakti aada iyo aada u dag buu ahaa alxamdulilaahi markii aan soo lanaanaynay muddadii quarantiinka ama ama istakooridda xaaskiga way iga hordhamaysatay maadaama igaga xanuunsatay kadibna iyada lafteeda ayaa haddana qol kale u guurtay maadaama iyadu dee ladnaatay anigiina muddadii intaan dhamaysanay ama ciddadii aan ka baxayay halkaas ayaan ku jira muddadii uu xanuunka covid sagaal iyo toban hayey ayaa cabdirasaaq waxa uu ka hadlay barta facebooka isagaoo dadka u sheegaya in covid nineteen uu ku dhacay waxa uu mar kale ka hadlayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed kala kulmay markii uu bogsaday walaale aada iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaya su-aashaas bulshada soomaaliyeed waa bulsho dhaqan ahaan taqaana dadka in la takooro anigu markii aan meediada ka hadlayay waxaan ugu talagalay dadka inaan wacyigeliyo wixii talabixina siiyo inaan u sheego xanuunkani inuu yahay xanuun qof kasta ku dhici kara in qofkii uu ku dhaco uu dadka u sheego si dadku ay isaga ilaaliyaan inta uu ladnaanayo haddaad muddada dhamaysatidna xanuunkan de waxa weye waa xanuun markaas kaa baxay laakiin markii aan bulshadii iyo magaaladii dib ugu noqday waxaan arkay dadka o dhan oo iga kala cararaya tusaale ahaan maalin baan waxaan tagay meel makhaayada markaan gaarigii baarkinka saa u dhigtay maarka nin saaxiibkayo oo kasoo baxay makhaayada dee markiiba intuu gacanta ii haatiyey buu salaamu calaykum nabadgelyo oo gaarigiisi qaatayo ma garanaysaa gaarigiisi lamber five geliyo cararay sidii qof tuug arkay oo kale maalin kale nin aanu qaraabannahay baan waxaa ku yidhi kaalay galas isla luglugayne markaasuu wuxuu igu yidhi nin yahow soo xanuunkiisu wataa miina igu ridid baa rabtaa markaan ku yidhi warniga kugu ridi maayo waana ladnaaday quarantiinkiina waa dhamaystay ama muddada istakooridda wuxuu igu yidhi niyo maxaaskayga rabtaa inay soo erido haddii ay igu kaa aragto anoo la socda aan ninkaas la socday de waxay odhanaysaa noo soo hooyeen maysid marka anigii dhammaa ayaa waxaa noqday magarashaa tuka cambaar leh marmar waxaan is idhahdaa maxaaba kugu kalifayo aada u sheegtay laakiin ugu dambeyntii waxaan sameeyey bishii lixaad afarteedii bishan afarteedii ayaan go-aan waxaan ku gaaray inaan dhakhtarkii dib ugu noqdo oo aan mar labaad haddana waa isbaara idhaahdo si aan soomaalida ugu sheego dhakhtarkii markaan tegey dhakhtarkii iqaabilay wuxuu igu yidhi xanuunka haddaa ka bogsatay caafimaad baa kaa muuqda maxaad soo doontay anna waxaan ku yidhi bulshadaydaadaan aqoon war anigu dad soomaali la yidhahdaan ka dhashay dadkaasuna waxay yaqaanaan dadka inay takooraan waa ay takooreen qof walbaa iga cararaya aniguna meediyadan ka hadlo waxaan islahaa dadka wacyigeliyo wanaag u sameeya iyo xanuunkan inuu jiro iyo sidii loo kala fogaan lahaa sidii la isu nadiifin lahaa laakiin iyagiina anigiiba igu shaabadeeyeeno maxaan ku dhaha ninkii coroonaha qabay baa la ii yaqaanaa marka waxaan rabaa inaan dee aad i baartaan oo haddii igu jirana aad sheegtaan si aan dadka uga fogaado haddii kalena maaragtay caddayn la isiiyo kadib dhakhtarkii waa i fahmay aada buuna u qoslay waana ii mahadnaqay inaan maaragtay wacyigelintan sameeyey kadib maalintiibaa maxaan ku rahaa sanka la iga qaaday baaritaankii mar labaad jawaabtiina maalinta ku xigtay baa laii soo diray maalintaas ayaan facebook haddana life galan ku yidhi waa bogsaday dhakhtarkuna wuxuu ii sheegay haddii qandho kale ku qabato karoone ha nafsan ama ha masabidan ee xanuun kale ku haya marka walaala dhibkaasoo dhan baa iga soo marlaka alxamdulilah hadda waa fiicanna maryan xirsi waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio islamarkaana u adeegta bulshada soomaaliyeed ee degan gobolkaasi waxa ay ka hadlaysaa xanuunka covid sagaal iyo toban iyo in qofka uu ku dhaco uu weli halis ku yahay bulshada iyo in kale run ahaantii cudurku horta from saddex beri ilaa toban beri baa cudurku ku haynahayaa badankiis however dakhaatiirtu waxay dhahaan badanaa ama c d c ga websiteka oo maaragtay department of c d c ga tobanka beri kadib waxaad haysataa seventy two hours seventy two hours waa three days ilaa four days camal oo aada fiirinaysa sidaa tahay marka qofkii haddii uusan qufac haynin hadiina qandha haynin haddii maaragtay oo neefka ku ceshoomeynin ama doonta xanuuneynin qofkaas uu ka fayoobaaday cudurkii ku dhacay means qofkii haddii wax simtome uusan haysanin waa caadi qofkii afar iyo tobanka beri kadib inkastayba c d c da departmentgada ay leeyihiin toban beri afar iyo tobanka beri kadib qofkii waa caadi shaqadiisuu ku noqon karaa magaaladiisuu qaban karaa qof ma infecti garaynayo qof kale cudurkii uma gudbin karo labadaa wiy kadib ama afar iyo tobanka beri kadib again qofka shaqo wuu ku noqon karaa wuxuu rabu qabsan karaa magaaladiisu mari karaa qof kale kuma uu ridi karo cudurkii because symptomskan ba nacam markuu uu yahay cusub yahay weye markuu dee qofka qaadsiinahayo uu ku dhacahayo within tobankaa beri gudaheeda laakiin tobankaa beri hadduu qofku dhaafo qofkii caadi weeye qof kale ma qaadsiin karo
intaana dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka qoyska oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay takoorka uu la kulmo qofka soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka covid sagaal iyo toban intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya